Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa si rasmi ah u soo xirtay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay ka tacliinta muwaadiniinta ee diyaarinta miisaaniyadda sanadka kulanka ayaa ujeedadiisu ahayd in bulshada rayidka ah laga dhageysto aragtidooda, talooyinkooda iyo baahiyahooda si ay miisaaniyadda sanadka u noqoto mid ku saleysan codka shacabka una adeegta himilooyinkooda. Shirkani ayaa ahaa mid ka mid ah dadaallada joogtada ah ee wasaaradda maaliyadda ugu jirto horumarinta hufnaanta, isla xisaabtanka, iyo in la xoojiyo in qorsheynta dhaqaalaha dowlad goboleedka noqoto mid furan oo loo dhan yahay. Kulanka waxaa si rasmi ah u soo xiray Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Maxamed Ibraahim Xiirane oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in shacabku si toos ah uga qayb qaataan diyaarinta miisaaniyadda, isagoo xusay in tani ay qayb ka tahay dowlad wanaagga iyo maamul-wanaagga ay Hirshabelle higsanayso. Dhankiisa, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda Cabdulaahi Saalax Mudee oo goobta ka hadlay khudbad muhiim ah, ayaa sheegay in la rabo in miisaaniyaddu noqoto mid ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah ee nolosha shacabka, laguna saleeyo baahiyaha mudnaanta leh ee ka jira deegaanada Hirshabelle. Shirkani ayaa muujinayay tallaabo horey loogu qaaday oo muhiim ah, taasoo ah in shacabka lagu matalo miisaaniyadda sanadlaha ah si ay u noqoto mid ka tarjumaysa codkooda, loona wajahayo in wadajir ah qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabelle.